إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare dhaliyey ayaa askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday qaybo ka mid a gobolada shabeellada hoose iyo baayi maxkamadda walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa xukun dila ku fulisay afar jawaasiis ah kuwaas oo u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo dowladda federaalka kooxa hubaysan oo dhac u geysta dadka shacabka ah ayaa nin konton jir ah ku dilay mid ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho odayaasha gobolka galgaduud ayaa saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ku eedeeyey in ayagoo dariiskooda iyo hubkooda wata ay qayb ka ahaayeen dagaalbeeleedkii ka dhacay gobolkaas waxgaradka gobolka galgaduud ayaa bogaadiyey weeraradii ka dhacay degmada ceeldheer ee lagu laayay askarta dowladda federaalka maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose oo safar kormeera qaybo ka mid a gobolka ku maraya ayaa degmada badhaadhe kula kulmay odayaasha beesha deegaanka toban ruux oo kenyaan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay ismaamulka nakuura ee gudaha dalka kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxyo khasaare dhaliyey ayaa askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday qaybo ka mid ah gobolada shabeellada hoose iyo baayi haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa degmada janaale waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lagu weeraray isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa ay qarax kula beegsadeen mooto ay saaraayeen askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka dhanka gobolka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gurigan qaraxa lagu weeraray islamarkaana ay ciidamadu ku sugnaayeen ayaa ku yaala gudaha magaalada baydhabo waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamadii qaraxa lagu weeraray maxkamadda walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa xukun dil ah ku fulisay afar jawaasiis ah kuwaas oo u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd magaalada kurtunwaarey ee gobolka shabeellada hoose waxaa galabnimadii sabtiga ee aynu soo dhaafnay lagu toogtay afar basaasiin ah oo u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo dowladda federaalka jawaasiistan ayaa intii aan la soo qaban ka hor waxay qabteen howlo basaasnimo oo kala duwan sida fagaaraha uu ka sheegay qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ka hor toogashadooda basaaska ugu horeeya waa maxamed yuusuf maxamed oo loo aqoon jiray ilka case da ahaanna wuxuu jiray sagaal iyo labaatan sano waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayey sirdoonka dowladda federaalka hase ahaatee isaga oo ku howlan shaqooyinkii loo diray ayaa gacanta lagu dhigay sida uu goobta ka sheegay qaadiga maxkamadda shareecada islaamka basaaska labaad waa cali cabdulqaadir cali da-diisuna ahayd soddon iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu jaasuus u ahaa sirdoonnada maraykanka iyo dowladda federaalka uuna ka dambeeyey duqaymo ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose jaasuuskan ayaa laga soo bilaabo labada kun kow iyo tobankii ku howlanaa howlo basaasnimo sida uu ka hor qirtay maxkamadda shareecada islaamka haa way jirtaa inaan la shaqayneeyey jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta aniga sii guud waxaan la shaqeeyey afar nin oo ku xidhan sirdoono kala duwan markii ugu horraysay waxaa shaqo jaasuusnimo iisa bandhigay nin ka tirsan jawaasiista riddada lana shaqeeyo maraykanka wuxuuna iga dalbaday inaan kala shaqeeyo wixii xog aan ka heli karo mujaahidiinta waana ka aqbalay shaqadaas aan la qabtay waxay ku saabsanayd dhanka macluumaadka waxaana la shaqo bilaabay labada kun koob iyo tobanka bilowga duulaankii gaalada ay ku yimaadeen ilaa baraawe waxaana xog dhammaystiran ka siin jiray magaalo kasta oo ay soo weerari rabaan sida marko shalambood qoryooley buulumareer iyo baraawe mar kale waxaa jaasuusnimo iisoo bandhigay nin lagu magacaabo zake oo ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay waxaana wada shaqaynaynay labada kun shan iyo tobanka ilaa labada kun labaatan iyo labada waana muddo toddoba sano ah shaqooyinka aan la qabtay waxaa ka mid ahaa kow duqaymo gaarayo koob iyo toban oo ka dhacay walaayada shabeellada hoose faahfaahin hal duqayn waxaan ka fulinay eeriyada beli doogle saddex duqaynna waa tooratoorow todoba duqayn waxaan ka fulinay hareeraha muwaarig dhammaantooda dad muslimiin ah ayaa ku shahiiday kuna dhaawacmay waxaana igu dambeeyey shareexo aan dhigay boosteejada baabuurta ee mubaarig waxaana dhimisho iyo dhaawac ku noqday dadka badan shan iyo toban qof isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay shaqooyinkii kale ee basaasnimo oo uu qabtay labo sidoo kale waxaan zaki la fuliyey toban iyo toddoba weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyin kale ah toorotorow farsooley warsaleybaan furuqley mubaarig iyo daarusalaam waxayna geysteen dil dhac iyo burburin hantiyadeed dhammaantoodana aniga ayaa soo sahmin jiray weerarka ka hor mar saddexaad waxaa shaqo jaasuusnimo iisoo bandhigay nin ka mid ah jawaasiista riddada iyo maraykanka waana ku waafaqay howlaha aan la fuliyey waxay ahaayeen sidan lix weerar oo bangaraaf ay ku soo qaadeen magaalooyinka toorotorow mubaarig iyo daarusalaam waxayna ka geysteen dhibaatooyin kala duwan sida iyagoo afduubay dad dhimirka la iyo beeraley marka afaraad waxaa shaqo jaasuusnimo la wadaagay nin ka tirsan jawaasiista turkida iyo bangaraaf waxaana mubaarig iyo eeriyadeeda kala fuliyey ilaa toddoba weerar oo ay soo qaadeen bangaraaf sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaad wixii aan ka heli karay mujaahidiinta waxaana la shaqaynayey hal sano basaaska saddexaad waa cabdulaahi xuseen xasan oo daadiisu ahayd afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu jaasuus u ahaa sirdoonka maraykanka maxkamadda shareecada islaamka ayuuna qiraalkan ka hor sheegay haa waa sax inaan la shaqaynayey jawaasiista maraykanka waxaa shaqadan iisoo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta oo aan isnaqaanay waana ka aqbalay wuxuuna ii diray inaan xog ka keeno goob lagu tuhmayey inay yimaadaan mar mar ciidan ka tirsan mujaahidiinta wuxuuna igu soo xiray nin kale oo asaga la shaqeeyo kadibna wuxuu noo soo dhiibay shariixooyin waxaana soo dhignay meeshii aan ku tuhmaynay mujaahidiinta kadibna meeshii waxaa ka dhacday duqayn rag ayaana ku shahiiday waxaana la iigu siiyey lacag yar kadibna waa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa laba bilood
basaaska afaraad waa cabbaas cali sheekh maxamuud oo da ahaan jiray soddon iyo laba sano waxaa lagu soo eedeeyey inuu jaasuus u ahaa sirdoonka maraykanka iyo kan dowladda federaalka wuxuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu basaas ahaa muddo shan sano ah islamarkaana qabtay howlo basaasnimo oo kala duwan sida duqaymo ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose xogaha dad muslimiin ah oo uu gudbiyey islamarkaana la dhibaateeyey iyo sidoo kale ciidamo bangaraaf ah oo uu u sahmiyey deegaano ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ay soo weerareen duqaymana ka geysteen intaasi kadib qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ayaa sheegay xukunka raggan falka basaasnimada ah lagu soo eedeeyey inuu yahay dil xaduriddo ah isagoo raaciyey adilada loo cuskaday isla fagaaraha ayaana lagu toogtay maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sidaa soo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduridu ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان حكم سقنا عليه قرال وبالله التوفيق
xarakatu shabaab ilmujaahidiin ayaa marar kala duwan sidan oo kale fagaarayaal ugu toogatay basaasiin fara badan oo u shaqaynayay sirdoonno kala duwan kooxo hubaysan oo dhac u geysta dadka shacabka ah ayaa nin konton jira ku dilay mid ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali dhacdo naxdinle ayaa habeen hore ka dhacday xaafadda shanta geed ee degmada dharkiinley ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka gadaal markii debli hubaysan ay dileen oday lagu magacaabi jiray cabdulaahi cabdi cumar kaas oo da-diisa lagu sheegay konton sano sida ay wararku tibaaxayaan ninkan ayaa xilligii la dilayay ka soo baxay masjidka al iimaan ee ku yaala xaafadda shanta geed isagoona kusii jeeday gurigiisa waxaana dhabaha u galay kooxo hubaysan oo si arxandarah u dilay waxayna doonayeen inay ka qaataan telefoon uu sitay dadkii gacan ku dhiigliyaasha ahaa ee dilka geystay ayaa durbadiiba goobta iskaga baxsaday haddaba qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa goobta dhacadu ka dhacday ayaa u warramay saxaafadda iyagoona ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen masaajkaan oo cabdulaahi salaada ceshaha ku tukaday wuxuuna ahaa nin wadaadoo masaajkan ku taxan sooman oo waxaan ku jirnaa maalmihii ugu horreeyey ee fadaa'ishii bisha carafo marka cabdulaahi wuu soomanaa halkaana salaadda ceshaha ku wada tukannay cabdulaahi wuxuu degan yahay jiiradan uu degan yahay gurigan guri ka dambeeyuu degan yahay abbaaro saddex saac iyo labaatan daqiiqii uu masaajid ka baxay dabeetana waxaa dhacday in meeshaan ay kaga hor imaadaan niman mooto wata mootadii markay dhaaftay way soo kala faraysay markay soo kala fariistay gacmaha kor u qaad baa layidhi sida wiil la socday uu noo sheegay gacmahii haddii kor u qaadayna lagama hadline xabado ayaa lagu furay cabdulaahi cabdi cumarna sidaasuu ku dhintay hadda waan soo aasnay waxaan hor taaganahayna waxaa waaye waa masaajidkii uu ku tukan jiray marka nin aad maxaan ku rahay cibaado badan ayuu ahay oo maxaan ku rahay maalmaha iska sooman oo waxaan ku rahay quraan akhris badan ceshaha markaan tukannay ilaa waqtiga la dila inta ka dhexaysa quraan oo akhrinay masaajidka markuu ka baxay oo loo qabo lootihiis usii marayana ilaahay wuxuu ku sababay dad mooryaana gacantood marka ilaahay horta waxaan naga naga baryaynaa marka hore inuu naxariisto oo jannadiisa geliye marka labaad waxaan codsanaynaa dadkii macnaha ninkaas ku xadgudbay in lasoo qabto cadaaladda la mariyo sababtoo maal waxaan ragnaa dadka in la iska dilaayo xaafadan horta baryahan barbaleenka waa ka taagnaa ninkaan nin masaakiinoo wuxuu iska ahaa masaajidkan ku xiran xalay ayaa gurigiisa hortiisii tuugada ay ku qabsatay marka anigu horta markaasaan dibaan ka tegay isagoo meeshii yaalo laakiin waxaa la ii sheegay cunug yar la socday isaga inuu sheegay ninkan meesha mobeela loogu qaadan lahaa ma fahmaysaa nimankan waxay ahaayeen niman hubaysan oo laakiin darees dowladeed wato laakiin waxay yihiin ilaahay baa ku caalim ah sidaas daraaddeed ninka baasaa lagu fura anaga aan maqlayn xataa xabad iyo laba xataa laguma rideen magaalada muqdisho waxaa maalin kasta ka dhaca falal aad u naxdin badan oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kooxaan heebtooda la aqoon oo ay uga horreeyaan ciyaal weerada dowladda federaalka ayaa dadka ku nool muqdisho ku dhaliila inaysan xoogga saarin oo aan baadigoobin dadka geysta dilalka ceenkan ah oo ku dhuumalaysta gudaha magaalada muqdisho odayaasha gobolka galgaduud ayaa saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ku eedeeyey in ayagoo dariiskooda iyo hubkooda wata ay qayb ka ahaayeen dagaal beeleedka ka dhacay gobolkaas sakariya cumar ayaa ka warramaya iyadoo dagaalbeeleedyada ka socda inta u dhexaysa deegaanada cabudwaaq iyo xaraale ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada ay diriirta u dhexaysa ayaa waxaa dhanka kale soo ifbaxay xogo tilmaamaya in dagaaladani ay qayb ka yihiin saraakiil ka tirsan dowladda federaalka qaar ka mid ah waxgaradka gobolka galgaduud oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo sita dareeska ciidanka ah lagu arkayo deegaanada ay dagaaladu ka socdaan mid ka mid ah waxgaradka gobolka galgaduud oo la hadlayay saxaafadda ayaana dhacdadan xaqiijiyey in meydkii dushiisa muuqaala laga soo galo xoolo xerya lagu gubayo muuqaala laga soo galo gabdho lagu tababarayo aakaha oo reer hebel la yidhaahdo muuqaal la soo geliyo sargaal maqaam sare ka gaaray ciidan isla markaasna haddii alla idmahayo yuniformkii dowladda asagoo gashan jiidda hore iska soo sawiraya oo la reer hebelo iskaana siiyo waxgaradkan oo hadalkiisa sii wata ayaa baaq nabadeed u jeediyay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamayo deegaanadaasi wuxuuna ugu baaqay cid weliba oo ay suuragal u tahay inay gacan ka geysato joojinta dagaaladaasi inay soo kala dhexgalaan beelahan walaalaha ah ee dirirtu ku dhex marayso gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya kontonku waa dhinteen tusaale boqolku way dhaawacmeen boqolkii dhaawacantana boqol kale ayaa dul fadhida oo dabiibaysa ayadoo dunidu marayso inay caagada dad ka samayso iyo ciidamo oy macmal adeegsato wiil dhashay ee loo waqlalay ee laba magac leh ee qurux badan ee agoonka tegaya ama aan curan maalin la arko inaan laba boqol iyo konton fursadda ka bixinno sax maahan cid kasta ee gacan ka geysan kartana halkan waxaan kaga dirayaa codsi aan ku leeyahay soo diyaargarooba soona dhex fadhiista walaalahaas aan isleeyahay intaas way ka xigmad badnaayeena way saseen oo shaydaana ka faa'iidaystay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu deegaanada cabudwaaq iyo xaraaleh ayaa marar badan sidan oo kale waxa ay martigeliyeen dagaal beeledyo sababay dhimasho iyo dhaawac iyadoona inta badan dagaaladani ay salka ku hayaan aanooyin qabiil iyadoona waxgaradka bulshada iyo dadka u dhuundaloola siyaasadda maamuladan uu shisheeyaha ka hergeliyay waddanka ay arrintan ku eedeynayaan in inta badan ay ka dambeeyaan maamuladan maqaarsaarka ah ee shisheeyaha uu ka dhisay waddanka waxgaradka gobolka galgaduud ayaa bogaadiyey weerarkii ka dhacay degmada ceeldheer ee lagu laayay askarta dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo dhoweeyey weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu qaaday saldhigyada ciidamada askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee wilaayadaas waxay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin islamarkaana ay soo dhoweynayaan weerarkaasi iyagoona ciidamada dowladda federaalk ku eedeeyey inay yihiin kuwa dadka baaranayay dhacayay islamarkaana dilayey haddaba mid ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee galgaduuda ayaa weerarkaasi soo dhoweeyey wuxuuna yidhi degmada ceeldheer dagaalkii ka dhacay sida aan u arko haddaan ka warramo sideedaba xaqa iyo baadilka ilaahay xaqana wuxuu u ballan qaaday guulo baadilkana jab iyo hasiimo ayuu u ballan qaaday dagaalka meesha ka jirana wuxuu ahay xaq iyo baadil iska horyimid baadilkiina ilaahay waa ku jebiyey runtii markii la yidhaahdo dhibaatooyin badan ayay kala kulmeen idaacadaha iyo websaydyada iyo wax walbay galeen marka waxaas hadda wax dhibaatooyinka ku dhaca wax lagama ogyaha maahan haddee waana soo jireen waa soo jireen haddana insha allahu waa sii jiri doontaa oo xaqa ayaa guuleysa doona nimankaasina niman macnaha xaqi iska indhatiray waaye niman baadidu hanuunkii baadida ku gatay waaye niman awaamirta ilaahay ku gatay mid gaala waaye awaamirta ilaahay intay tuureen mid gaala ku gatay marka waxa waaye niman waktiga iska luminaya waaye sidoo kale mid ka mid a dadka ku dhaqan wilaayada galguduud ayaa isagana dareenkiisa sidaan ku cabiray degmada ceeldheer waxaa ka dhacday macariko faasila oo ka dhexaysay junuud raxmaan iyo junuudu shaydaan warbixinada ku helayno ay inoo soo gudbiyeen xarakada shabaabulmujaahidiin bacda warfaafinta warbaahintuna waxay ka qaadatay door aada muhiim u ah runtii waxay ahayd arrin aada farxad u ah ciidanka halkan la keenay iyo ciidamada halkan la isugu keenayba waxay ahaayeen ciidamo waxay ahaayeen runtii ashaada la dirir ah oo loo keenay halkaasi inay kula diriraan diinta islaamka lagana ayna muslimiinta ay kala diriraan xijaabka iyo indhashareerka runtii waxaan ognahay oon la soconaa gaadiid inay haysteen dad maxaabiisana ay haysteen runtii waxaa weeye khabar aad farxad u ah ayuu ahaa khabarkaasi khabar dadka muslimiinta ay ku farxeen oo ahaa runtii weerarkii xooganaa ee lagu qaaday degmada calleer eena lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalk waxaa aad u soo dhoweeyey dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah
maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose oo safar kormeera qeybo ka mid a gobolka ku maraya ayaa degmada badhaadhe kula kulmay odayaasha beesha deegaanka waryaheena cabdulaahi soomaali oo wafdiga walaayada la socday ayaana warbixintan noo soo diray
kadib markii dhowr bilood ka hor la kala waaxay walaayadda islaamiga ee jubbooyinka islamarkaana xarakada al-shabaab ulmujaahidiin ku dhawaaqday laba maamul oo mid waliba hoggaankiisa iyo laamihiisa ay u dhan yihiin gobol waliba waxaa hormuudkiisa u kaceen shaqadii loo igmaday iminka maamulka walaayadda islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku howlan kormeer iyo kulan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan qabaa-ilada walaayada degan iyo maamulada degmooyinka uu la yeelanayo iyadoo la iska wareysanayo wixii shaqo iyo sheegasho ah safar dheer oo waaliga walaayada iyo madaxda makaatibta qaarkood ay ku marayaan degmooyin iyo deegaano gobolka ka tirsan ayaan ka mid ahaa weriyaal la socday waxaana ii suuro gashay in aan maro dhul muddo hore iigu dambaysay halka deegaano kale oo hor lehna aan cagta dhigay kadib socod qaatay boqolaal kilomitir oo lagu maray dhul ay ka mid yihiin wayaanta iyo joore oo mid waliba uu yahay carre ilaahay oo ballaaran meelaha qaarna lagu arkayo goodir iyo geri libaax iyo maroodi iyo shabeelna deegaanada qaar laga sheegayo intii aan gaariga saarnaynna geedaha qodaxda iyo xananka leh ee waddada ku hareeraya la madaxa hoos looga dhigayay waxaan u harsi tagnay degmada badhaadhe badhaadhe waa mid ka mid a magaalooyinka hoos u dhac uu ku yimiday waagii dalka dagaalada sokeeye ay xarkaha goosteen xilligaa oo kasoo bilaabanayo kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii bulshadii ku dhaqneed degmadana badankeedu waxay u khayaantay xagga xeryaha qaxootiga ee ku yaala dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato kadib waxaa uga sii daray hay-ada shisheey oo sheegtay in bulshada ay wax wanaagsan u qabanayaan laakiin kala dagaalamayay inay horumar gaaraan mar kale waxaa taraantureeyey degmada badhaadhe kenya oo ciidamadoodu laba kun kow iyo toban dalka duulaan ay kusoo galeen ayna saldhigteen magaaladan iyagoo dadka iyo duunyada intaba dil iyo dandarre kaleba u geysanayay ha yeeshee laba kun iyo lix iyo tobankii ayay cagaha wax ka dayeen kadib markii ciidamo kale oo kenyaati ah xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku laysay degmada ceelcadde ee gobolka gedo xilli casirliiq ah ayaan booqday xeradii ciidamada kenya muddada ay deganaayeen iminkana doog badan uu ku yaallo war gudaheeda ku taalana biyo ay dhex eegaagaan waxaa daaqaya ari iyo lo laakiin waagii kenyaanku deganaa neefkii soo gala waxa uu ahaa mid sooma noqoto u kacay iska daa in qofka dadka deegaanka ka mid ahi halkan usoo dhaqaaqo kuna nabadgale ee suldaan maxad cabdi yuusuf waa suldaanka beesha maqaabul oo magaaladan iyo nawaaxigeeda degta halkan waa meeshii ay deganaayeen cadowga kenyaanka ah markay joogeen waa la wada yaqaanaa badhaadhe habeen walba madaaficday ridi jireen ayagoo leh mataqaanaa al-shabaab baana soo gari rabtaa iyo waxbay sheegi jireen dadka shacabka way layni jireen dadka lo-da la dhaqanaya hadda meeshan daaqayso aad arkayso waxaa la aadin jireen dhankaas iyo arigaba waxay aadi jireen dhanka qoraxo qoraxo dhacba hala aadiyaa dhihi jiray wixiisoo dhamme ayaga korka marana lama soo dooni jirin halkana waraaba ku diri jiray qofka socdaama way dilayaan dameerihii bay laynayaan oo way dhahayaan waa al-shabaab intaasoo dameer bay dileen dhib badan bay geysteen marka alxamdulilah hadda waa barwaaqadan aan ku jirno iyo xoolahan meesha daaqayaan ilahay baana dhaafiyay cadowga dhib badan bay ku hayeen dadka idinka dileen intay intay meesha joogeen kenyaatiga waa imis
inta hadda xusuusto ee anigu ma taqaanaaye aan xusuusahanad uu sheegi karo toddoba qof baan ogahay badhaadhe waxay ku taallaa koonfurta fog ee soomaaliya waxayna xaduud beenaad la wadaagtaa kenya oo iminka ay colaysyo kala duwan kala kulmayso sida in ganacsatada badhaadhe haddii ay safraan lagu xiro kulbiyow iyo meelaha la midka ah halkaas oo ciidamo kenyaati ah ay fariisin ku leeyihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaikum salam waxmatullahi wabarakaatu magacaaga saddexaad cabdiraxmaan xuseen jaalle deegaanka anu waxaan ku dhashay halkan baraadhe la yirahdo meel u dhow baadiye ah konton dhowr sanna waa jiraa inta deegaanka baan joogay xoolaha aan dhaqano waxaa waaye ari iyo lo weliba lo-odaa midig ah arigu yar yahay lo-odaan dhaqanaa lo-odu waa nugul abaaraha u nugushahay cuduraha u nugushahay laakiin wadanka waxaa waaye wadan gol waaye geela kuma dhaqmo saas awadeed waxaan u kalifta markaa lo inaan dhaqano looda waxoogaa gosha u yar adkaysanaysaa waa yar dhaantaa geelano taasaa marka nugu kalifaysaa inaan lo dhaqano hadda bal xooluhu intay leegyihiin dadku ma ma xoola beelaan xooluhu ma yaraadeen oo sida hore ma suugeen so way kordheen bal waa sidee xaalkeed
horta degmadan waxay ahayd soomaaliya degmada ugu lo badan markii lo dhaho loodii marka maxaan ku rahdaye sanadahi dambe ee maxaan ku rahdaye burburkii daawo la-aan iyo dhaqaatiir la-aan iyo waxbaa qabatay hoos bay u dhacday kulan dhex maray maamulka walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha deegaanka wuxuu ahaa mid saxaafaddu ay bannaanka ka joogtay arrimo qaas ah ayaana lagu lafagurayay laakiin mid aanu goobjoog ka ahayn waxaa looga hadlay arrimo amniga la xidhiira iyo kuwo la xidhiira horumarinta deegaanka waaliga walaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yunis ayaa saxaafadda waxa uga warbixiyey kulankooda iyo waxa uu ku saabsanaa ilaahay mahadiis waxaan halkaan noo suurtogelay in aan kulugno dadkii wahgaradkii degmadan haddii ay yihiin culimmadooda haddii ay yihiin nabadoonadooda ee u horeeyo suldaankooda oo hogaaminaya beesha waxaan isla gurfaynay oo aan isla fiirfiirinay in aan ka wada shaqayno dhanka amniga amniga aan xooga saarno maadaama cadow nagu hareereysan yahay oo geesaha naga jiro inaan dhanka amniga aan ka wada shaqayno xooggana wada saarno waxna aan ka wada qabsano annaga oo ma ogtahay madaysan oo gacmo is haysano badhaadhe waxaa ku yaalla dhul ballaaran oo looga faa'iidaysan karo xagga beeraha waxaase muhiim ah in la helo qalab markaa kadibna waa in dhidid badan dhulka ku dhibco si dheef dhuunta la mariyo dhulka looga soo saarto
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan toban ruux oo kenyaan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay ismaamulka nakura ee gudaha dalka kenya cali aadan ayaa ka waramaya khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka nakuro ee dalka kenya sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska shilkan oo u dhexeeyey gaari nooca xamuulka qaada ah iyo gaadiidka nooca mataatuuda ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka nakuro waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan toban ruux oo kayaan ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale dad goobjoogyaal ah ayaa warbaahinta maxalliga ah ee kenya u xaqiijiyey in shilkan uu yimid kadib markii uu gaariga bareega goostay taasina ay keentay inuu jiiro gaadiidka dadweynaha ee mataatuuda gaarigan oo siday qalabka dhismaha ayaa kasoo baxay magaalada caasimada ah ee nairobi waxaana la sheegay inuu kusii jeeday magaalo ku taala isla maamulka uu shilka ka dhacay shilkan ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee ay dadka badan ku dhinteen ee laga soo tabiyey ismaamulada dalka kenya sanad walba waxay hay-adda kenya u qaabilsan diiwaangelinta kiisaska ay diiwaangelisaa kumanaan dhimasho iyo dhaawac ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa